wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed maxamuud cabdulla ayaa magaalada beledweyne ku soo gebagabeeyey shirka wadatashiga farsamada waxbarashada ee dowlad goboleedka hirshabelle shirkan uu socday muddo laba cishaay waxaa ka qeyb gala guddoonka waxbarashada gobolka iyo qaar ka mid ah maamulayaasha iskuullada magaalada beledweyne shirkan ayaa diradda lagu saaray sidii loo tayeyn lahaa waxbarashada islamarkaana ardayda dhammaysata dugsiyada sare loogu fududeyn lahaa shahaadooyinka waxaana sidoo kale lagu gorfeeyey sidii dadka waaweyn ee ka gudda heerka waxbarashada loogu sameyn lahaa goobo waxbarasho oo gaar ah oo ay wax ku bartaan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed maxamuud cabdulla ayaa sheegay in si wadajir layskaga kaashan doono xalinta caqabadaha ku horgudban waxbarashada hirshabelle waad ogtihiin oo sanadkan sanadkii wuxuu ahaa la ballan qaaday iskuulaadka publicada maaragtay in la badiyo ujeedkii waa la gaaray laakiin ujeedkii hala gaaray waxaa batay baahidii faraha badneyd maadaama iskuulaadku aysan lacag qaadaynin ee babliga laga dhigay kuwii babliga laga dhigay waxay rabaan inta iskuul caadiya u rabi jiray baahidoodiina lama tirin ama dayactir iskuul ha noqoto ama maxaan ku rahdaa baahiyooyinka kale oo kuraasta ay ka mid tahay iyo miisaska iyo biyaha ay cabi lahaayeen iyo waxyaabihii ay ku dabari jireen maamullada iskuulaadka maanta inay bannaan ka yihiin wixii aan ka qaban karna waa ka qabanayna waxa kalena waxaan la kaashan doonaa dowladda federaalka oo markii hore baa nagu amartay in maaragtay dugsiyada publiga laga dhigo waxaa kaloo soo ziyaaday iyaduna nambarkii ardayda maadaama la yidhi iskuulaadkii public waaye iskuulaadka ciriiri badanaa ka jira waxyaabaha halka ka soo baxaya waxay ka mid tahay in iskuulaad fara badan loo baahan yahay kuraas fara badan loo baahan yahay maadaama wixii ay firi noqdeen waxaa kaloo ayaduna aan ka hadalnay barnaamijkii quudinta oo ilaa iyo fariyo labaatan kun iyo xoogaa tiro ah ardaya la siiyo quudintaas waxay soo siyaadisay nambarka ardayda waxaan ku dadaalaynaa iyaguna inaan soo kordhinno oon u dagaalgalno sida ardayda yaryar ay ku soo imaan lahaayeen iskuulaadkii waxaan kaloo aad iyo aad wasaaradda federaalku u mahad celinayaa arrintii daadijinta maamul goboleeda ay naga ogolaadeen in shahaadadii dugsiga sare la daadijiyo qayb fiican ba ay ka qaateen statiska arrimahaas haddana sanadkan ardayda ka soo baxda waxay ku heli doonaan fadhigooda sidaan ku ballannay discussion badan baan ka galnay shaqaalihii ka shaqayn lahaa in la habeeyo annaguna mas-uuliyadaana saaran baaristaas iyo nidaamkeeda howl baan kala qaadannay heer state iyo heer federaal heerkii state qayb waxaa ka ah maamulayaasha oo maantana hor fadhiya iyo dadka khubrada meeshaan jooga in ardaygaasi maaragtay fomfoorka ka baxay nadaaminteeda iyo habkooda iyo sidii loo maamuli lahaa iyo mas-uuliyaddeeda anayna saaran tahay bixinta shahaadadu marka ugu dambeysana waxay saaran tahay dowladda federaalka
sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed maxamuud cabdulla ayaa sheegay in ku dhowaad toban kun oo arday oo ka mid ah kuwa dhaafay da-da waxbarashada loo samayn doono hanaan gaar oo ay wax ku bartaan
waxyaabaha aadka hadda ugu badan oo laga dhawaajiyey waa waxbarashada dadka waaweyn oo ejkoodu dhaafay wakhtiga waxbarashada saa ula socotaan agaasimaa loo sameeyey oo arrimahaas ku shaqo leh hay-ado badanaa naga gargaaday sida safe iyo care iyo hay-ado kale ayaguna waxaa hadda meeshan ka soo baxday in la uruuriyo si ay ugu qayb galaan imiska sharciyaha ka yaala imiska iyo nidaamyadooda waa ka wada hadalnay ayaguna ardaydaas maaragtay tiro yar maaha tiro waxa waaye kubaankun gaaraya in ayagu laftigooda lagu soo biiriyo sistamka hadba meesha ay ka geli karaan ayaguna qaybaan ka qaadanay marka waxaan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad aa mahadsantihiin waxaan idiin rajaynayaa maaragtay howsha aad ku jirtaan sana dugsiyeedkan inuu ilaahay idiin fududeeyo
wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa wada dadaallo lagu horumarinayo waxbarashada deegaanada hirshabelle iyadoo dhowaan la wareegtay in ka badan boqol iskuula ku yaala gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe